أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى فصل في بيان مقتضى سجود السهو وما يتعلق به فصل هذا كان فاصل مدح كلا سارو في بيان مقتضى سجود السهو halmaanka sujuuddiisii sujuudda waxa keenaya caddaynteedu u fasalya sujuudda halmaanka sababaha keena ayuu u fasalya iyo wamaa iladika yatacallaqu bihi bisujuudi sahwi iyo wixii la xidhiira sujuudu sahwiga fasalkan sheekha wuxuu uga hadli doonaa raximah اllahu tacaala sababaha keena sujuudda la yidhaaho sujuudu sahwi sujuudan sujuudu sahwiga la yidhaaho asbaabta loo jideeyey ama sababta mashruuca looga dhigay oo la yidhi sujuudu sahwi in lala yimaado waa sunno sababta loo leeyahay waxaa weeye waa jabran lilkhalali اlwaaqic fi الsalaaة waxaa la kabahayaa nusqaanta ku dhacaysa salaadda dhexdeed oo qofku hadduusan sujuudu sahwigaa la imaanin ajirkiisii nusqaana ku jirta ajirkii marka salaadda nusqaama uga jirta ilaa uu la yimaado sujuudu sahwigaas uu la yimaado walidaalika qofka inta uu kala kulmi lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo salaaddiisu ay naaqis tahay oo ajirkeedii uu wax ka kala dhiman yahay waxaa wanaagsan inuu ku dadaalo sujuudu sahwiga si salaadda looga ilaaliyo nusqaan ajirkeedii inuu ku dhaco walidaalika nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi asbaabtan soo socota qaybo ka mid ahu markii ay ku dhacaan waa sujuudi jiray sujuudu sahwi ayuu la iman jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayana waxay ahayd idaa shaka axadukum fii salaatih qof adinka idin ka mid ah hadduu salaadda ku shakiyo falam yadri uusan ogaanin sallaa halaatan am arbacan ma saddex ragcuu tukaday mise afar ragcuu tukaday wuu ku shakiyey falyadraxi shaka shakiga ha iska tuuruu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam shakiga iska tuur walyabni calaa ma stayqana salaaddiisana ha ku dhiso waxa yaqiinta ah hadduu qofku ku shakiyo ma saddex ragca tukatay mise afar yaqiinta ka qabso yaqiintu waa saddex ragco saddexdaa ragco ka qabso ثuma yasjudu sajdatayni qabla an yusallima markaas kabacdina laba sujuud ha sujuudo intuusan salaamo noqsan ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka taasi waxay deliil u tahay mashruuciyatu sujuudi sahwi sujuudu sahwi sababahan soo socda sabab ka mid ah hadduu qofku ku dhaco inay sunno tahay inuu la yimaado labadaas sujuudood sujuudu sahwi ah sababaha keena marka maxay yihiin maxaa keena sujuuddaa sujuudu sahwiga asbaabu sujuudi sahwi sujuudu sahwiga sababiha sababihiisa arbacatun afar wey sujuudu sahwiga waxaa keena afar sabab alأwal sababka ugu horeeya tarku bacdin waa qeyb ka tegiddeeda qeybtaas oo min abcaadi salaati salaadda qaybaheeda ka mid a kan ugu horeeya waxaa weeye qaybihii salaadda in lagula yimaado ay sunno ahayd qeyb ka mid aad ka tagto maxaa yeelay sunnooyinka qaybo ka midana waxaa la yidhaha abcaad oo haddii qeyb ka mida laga tago waxaa sunnaha sujuudu sahwi in lala yimaado sunnooyinka qaybo ka midana waxaa la yidhaha hay-aad magaca hay-aad aa loo yaqaanaa qeybna abcaad marka kuwa haddii laga tago sujuudu sahwigu uu keenayo waa toddoba sunno oo lagu magacaabo abcaadu salaat waa noo iman doonaan oo uu ka mid yahay ataxiyaadka hore oo uu ka mid yahay qunuudka uu ka mid yahay kuwaas waxaa la yidhaha abcaadu salaat sunnooyin kale way jiraan laakiin waxaa lagu magacaabaa hay-aatu salaad oo iyaga sujuudu sahwi looma sunneeyo in lala yimaado maalan tusaale ahaan tasbiixdoo kale subxaana rabbiya alaclaa oo kale haddii aad ka tagto ood halmaanto ama subxaana rabbiya alcadiimadii rukuuca lagu akhrisan jiray ama samic allaahudii liman xamida akhriskeedii aad ka tegtid ama gacmihii yacnii kor loo qaadayo marka salaadii la xidhanayo afartii meeloodaan soo marnay waxyaalahaasoo dhan haddaad ka tegtid sujuudu sahwi lama sunneeyo liannahu laguma magacaabo kuwaas abcaadu salaad ma ah waxaa la yidhaha hay-atu salaad hay-atu salaad marka sunnooyinka qeybna waxaa lagu magacaabaa abcaad qeybna hay-atu salaad sunnada marka haddaad ka tegtid sujuudu sahwi lala imanayo waa sunnada la yidhaha abcaadu salaad oo toddoba ah toddobay ka koobanta waa toddobada noo iman doonta tarku bacdin qeybka tegiddeeda waa qeybtaasoo min abcaadi salaa salaadda qaybaheeda ka mid a waa taxiyaadkii hore aad ka tagtay ama qunuudkii aad ka tagtay waa inaad la timaadid sujuudu sahwi maxaa yaele xadiiskii bukhaari iyo muslim wuxuu ahaa taraka rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam atashahuda alawala ataxiyaadkii horeu ka tegey oo uu halmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa sajada nabigu markaasuu sujuuday qabla an yusallima intuusan salaamo noqsan uu sujuuday nabigu sala allahu calayhi wasalam markii ataxiyaadkii uu dhammeeyey oo weli uusan salaamo naqsanin ayuu sujuuday nabigu salى اllahu عalيه wasalam xadiiska bukhaariyo muslimaa wariyey taraka الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam atashahud alأwala naasiyan ataxiyaadkii horuu ka tegey isagoo halmaamay wasajada qabla an yusalima aw amase bacdi اlbacdi ama qeybta qeyb ka mida ka tegiddeedii tarku bacdi اlbacdi qeybtii qeybteedii oo laga tago abcaadu salaadkii bacdi ka mida kama tegine qaybtii aad qayb ka mida ka tagtay oo tusaale ahaan yacni qunuudkii oo dhan kama aadan tegin laakiin qunuudkii erayo ka mid aad ka tagtay qunuudkii naftiisii kama wada tegine erayadii qunuudka uu ka koobnaa qayb ka mid ah ayaad ka tagtay ka tarkil kelima hal eray oo kale aad ka tagtay min alqunuud allatii habata can innabiyi sala allahu calayhi wasalam erayadii nabiga ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam oo qunuudka dhexdiisa ku jiray eray ka mid ahaad ka tagta wakadaa waxaa la mid a ibdaalu xarfin biaakhara ama xuruuftii qunuudka xaraf ka mid a ayaad jeebkaaga ka beddesho xaraf kale aad ku beddesho amaa tarku lfaa fa inaka taqdi aw ilwaaw wa inahu laa yadil fa inaka taqdi fa'daa haddaad ka tagto ama waawdii aad ka tagto wa inahu laa yadilu man waalayta waawdaasaad ka tagtay falaa sujuuda litarkiha lilkhilaaf fi dalik fa'da iyo waawdaas haddaad ka tagtid dhib ma laha oo fa inaka ku jirta ama waawda wa inahu laa yadilu ku jirta taasi dhib ma laha maxaa yeeley riwaayaadku waa isku khilaafeen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam fa'daas fa inaka ma la yimid mise waa ka tegey fa'da nabiga calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka taas way isku khilaafeen sidaas awgeed halkaas xaraf oo fa inaka iyo wa inahudaas looma sujuudaayo laakiin erayo kale ka mid ah qunuudkii ka mid ah haddii aad ka tegtid ama ataxiyaadkii ataxiyaad tashahud alawal ataxiyaadkii hore kama aadan wada tegine qayb ka mid ah ad ka tagto waxay keeni sujuudu sahwi asabab athaani sababka labaad ee asbaabta ka mid ah sujuudu sahwiga ficlu maa shay samayntiisa wey shaygaasoo yubdilu camduhu shaygaas kaskiisa uu burinayo salaada walaa yubdilu sahwuhu shaygaas halmaankiisuna uusan salaadda burinayn idaa waktigiina uusan salaadda burinaynin facalahu shaygaa uu sameeyo naasiyan xaal uu halmaamay uu sameeyo sababka labaad ee keenaya sujuudu sahwiga waxaa weeye wax haddii aad kas u samayso salaaddii ay kaa burayso laakiin haddii halmaan aad u samayso aysan kaa buraynin salaadda waa qaacido guud ama daabit caam ah oo uu sameeyey sheekh raximahu llahu tacaala wax walbo haddaad kas u samayso salaaddu ay kaa buri lahayd haddaadan kas u samayn lahayn oo halmaan aad u samayn lahaydna salaaddu aysan kaa buraynin wuxuu keeni sujuudu sahwi oo maalan waxaa ka mid ah alkalaamu alqaliil oo kale salaaddii aad ku dhex hadashay waad ishalmaantay bishardi laakiin kalaamku inuu qaliil yahay dhowr kelimo oo tirsan ilaa lix kelima ay culammada fuqahada ku xadeeyeen lix eray wax ka badan haddaad ku hadasho kahiir uu noqonaa hadal badan salaaduna waa eber markaas hadal badan haddaad ku hadasho ama camdi ugu hadal ama halmaan ugu hadale salaaddii waa eber laakiin waxa laga hadlaya maxay tahay alkalaamu alqaliil naasiyan hadal yaraad ku hadashoo kooban wadna ishalmaanta markaasoo kale salaaddu kaa buri mayso laakiin maxaa lagaa rabaa atexyaadka markaad dhammayso intaadan salaamo naqsanin sujuudu sahwi inaad la timaado kalaamu alqaliil oo kale maxaa yeele kalaamka qaliilka wuxuu ka mid yahay maa yubdilu camduhu walaa yubdilu sahwu idaa facalahu naasiyan waxaa la mida cabitaan shurbi qaliil oo salaadda dhexdeeda aad ku samayso wax yaraad cabtay biyo iyo caano iyo wax la mid waa ishalmaantay haddaad ishalmaantay wuxuna ay qaliil yihiin salaaddu kaa buri mayso laakiin maxaa lagaa rabaa sujuudu sahwi waxaa la mida alaklu lqaliil cunid yar wax yaraad cuntay salaaddii dhexdeeda aad ku dhex cuntay haddaad kas u cuni lahayd salaaddu waa kaa buri lahayd laakiin maadaama hadda aad ishalmaantay waa lagu cudur daari laakiin bishardi an yakuuna qaliilan isaguna oo akligu waa inuu qaliil yahay haddaad halmaan marka cuntadaas yar aada u cuntay salaaddii dhexdeedii salaaddu kaa buri mayso laakiin maxaa lagaa rabaa sujuudu sahwi inaad la timaadid athaaliثu asabab الthaaliث sababka saddexaad ee sujuudu sahwiga keenayo naqlu ruknin waa rugni guurintiisa rugnigaas oo qowliyin ee hadal loo nisbeeyey ilaa gayri maxallihi maxalli rukni rugnigaas booskiisii booskaas gayrkiis loo guuriyey oo ulajeeddadu maxay tahay arkaanta waxay u qaybsantaa qalbiya qowliya iyo ficliya arkaanu salaad waan soo marnay arkaanu salaaddaasaa qeyb ka mida waxaa la yidhaha ficliya waa wax ficilka laga sameynaya maalan rukuucii oo kale rukuuci waa wax ficilka dhaqdhaqaaq ku xihan inaad dhaqdhaqaaqdo wax ku xihan oo ficilka laga samaynayo sujuuddii oo kale waa rugni ficli ah oo waxaa laga sameeyaa wuxuu ku xihan yahay inaad dhaqdhaqaaqdo oo wejigaagii aada dhulka dhigtid kaasoo kale waxaa la yidhaha rugni ficli kaas laga hadli maayo waxaa laga hadlayo maxay yihiin rugni qowli rugniga qowliga maxaa loola jeedaa waa rugni afka laga sameeya carabka sida faatixada akhrinteedii oo kale ataxiyaadkii ugu dambeeyey oo kale rugnigaas maxaa la yidhaha qowli marka rugnigaas qowligaah ee carabka laga akhrinayo haddii booskii loogu talagalay mooye boos kale aada ku akhriso waxaa lagaa rabaa sujuudu sahwi sujuudu sahwi ama camdi ugu akhri kas ama ishalmaan labadaba salaadda ku buri mayso rugniga qowliga ah haddaad booskiisii inta ka rabto boos aan loogu talagelin ku akhriso hadhow waxaa lagaa rabaa sujuudu sahwi tusaale ahaan ataxiyaadkii ugu dambeysay adigoo maraya salaaddii meeshii lagaa rabay ataxiyaadka inaad ka akhriso waxaad aragtay adoo faatixadii daldalaya waa isxasuusisay waad isxasuusatay oo faatixadii waad joojisay ataxiyaadkii aada akhrisay maxaa lagaa rabaa marka hadhow sujuudu sahwi liannahu rugni qowliyaad waxaad ku akhrisay boos aan loogu talagelin oo faatixadaad waxaad ku akhrisay fadhigii aana loogu talagelin sidaas awgeed waa in hadhow aada la timaadid sujuudu sahwi ama waxaa la mida istaaggii meeshii faatixada in laga akhriyo la rabay waxaad is aragtay adigoo ataxiyaad daldalay waana taaganta faatixadii aad akhrin rabtay adoo ataxiyaad akhrina aad aragtay waxaa laga rabaa hadhow sujuudu sahwi laakiin salaaddu ma kaa burayso haddii nadmigeedii iyo nidaamkii markaa kabacdi aada ilaaliso oo kabacdi aada saxdo naqlu rugnin qowliyin rugni qowliyoo loo guuriyo ama camdi ha ugu guuriyo ama halmaan ha ugu guuriyo ilaa gayri maxallihi rugnigaas booskiisii booskaas kayrkiis loo guuriyo meel aan loogu talagelin ayaad rugniga qowliga ahaa aada ku akhrisay laakiin rugni qowli marka la leeyahay waxaa laga soo reebi salaamo naqsiga iyo takbiirta xirashada labadaasi waxay leeyihiin xugum u gaara xugum u gaara ayay labadaasi ay iska leeyihiin oo maalan salaamo naqsiga haddii booskii loogu tala galay boos aan ahayn aad ku salaamo noqsato camdina aada ula jeedo kas maalan salaamo naqsiga maxaa loogu tala galay aakhiru salaa salaaddu markay kuu dhammaato ataxiyaadkii iyo hawshiisii aada dhammayso ayaa loogu tala galay inaad salaamo noqsato waxaadba is aragtaba adoon ataxiyaadkiiba bilaabin oo ragcaddii ugu dambeeyey maraya ataxiyaadkii adoon bilaabin oo ataxiyaadkii aadan akhrin ayaad kas waxaad u tidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah kasaadna ula jeedaa salaaddii waa ibir markaa baatil ay kaa burtay salaaddii haddii salaamo naqsi fii gayri maxallihi camdan aada uga timaado salaaddii waa kaa burtay marka salaam naqsigu uu ka bedelan yahay arkaanta kale oo qowliga ah arkaanta kale oo qowligaa haddii booskoodii boos aan ahayn aad ku akhriso walow camdiba uga akhri salaaddii kaa buri mayso laakiin sujuud sahwiyaa laga rabaa amaa salaamo naqsiga haddaad si kas ah meelaan loogu talagelin aad kas ugu salaamo noqsatid dee salaaddii way kaa burtay haddii nisyaanna haddaad ishalmaantana mararka qaar way dhacdaa adigoo waxaad aragtay tusaale ahaan ataxiyaadkiiba aadan akhrin oo assalaamu calaykum iska dhahay haddii halmaan ay kaa tahay salaaddii kaa buri mayso laakiin ruknigii kale oo qowliga wuxuu uga beddelan yahay sujuudu sahwi male isagu salaamo naqsiga haddii halmaan aada u salaamo noqsato meelaan loogu talagelin aada ku salaamo noqsato salaadu kaa buri mayso laakiin sujuudu sahwi male isagu waxaa kuu soo haray waxaa kaloo laga soo reebi rukniga qowliga ah takbiiratulixraamka takbiiratulixraam iyadana waa laga soo reebi takbiirta xirashada takbiiratulixraam waa rukni qowli laakiin haddii takbiiratulixraam aada la timaadid camdi oo meelaan loogu talagelin maahane meel kale haddaad ku samayso takbiiratulixraam maxaa loogu talagalay awalu salaa salaadda markaad xihanayso allaahu akbar inaad tiraahdo mar labaaduu haddana allaahu akbar yiri kasuuna ula jeedaa oo wuxuuna ula jeedaa xidhasho marka labaad haddana salaad miyaa laba goor la xirtaa waa eber salaaddii waa kaa burtay salaadda hal maraa lagu xirtaa allaahu akbar mar kaluu allaahu akbar yiri xidhashuuna ula jeedaa dee qof cayaarayo way salaaddii way ka burtay markaas leanna qofku salaadda marba hadduu bilaabo mid kale haddana uu xirto waa buraysaa salaadda marka labadaas waa laga soo reebi salaamta iyo takbiiratu lixraam waa rugni qowliya laakiin waxay iska leeyihiin xugum u gaara oo waxaanu nidhi salaamu naqsiga haddii boos loogu talagalay mooy boos kale aad kula timaado oon loogu talagelin haddii camdi aad u samaysay waxaanu nidhi salaadda yaaba buraysa haddii salaamu naqsigii laakiin meelaan loogu talagelin aad ku salaamo noqsatay halmaan aad u samaysay salaaddii kaa buri mayso laakiin sujuudu sahwi isagu ma laha takbiiratulixraamna qofku hadduuba camdi u sameeyey kas oo laba goor uu xirto dee salaad laba goor la xidhanayo ma jirto salaaddii ayaaba markaas ka buraysaba athaalidu kan saddexaad naqlu rugnin rugni guurintiisa way rugnigaasoo qowliyin hadal loo nisbeeyey ilaa gayri maxallih rugnigaa booskiisa gayrkiisa loo guuriyo maxaa baxay rugni qowli la yidhi waxaa baxay naqlu rugni alficliy naqlu alrugni alficliy haddii rugni ficil ah arkaanta ficilka laga sameeyo sida rukuucdii oo kale booskii loogu talagalay maane boos kale hadduu ku sameeyo camdina uula jeedo kas oo maalan yacni rukuucii maxaa la rabay bacda qira'ati alfaatixa faatixadii markuu akhriyo suuraddii oo akhriyo kabacdi inuu rukuuco ayaa la rabay ma samayne samic allahu markuu yidhi oo sujuuddii laga rabay uu rukuucay samic allahu liman xamida markuu yidhi kabacdii uu rukuucay marka waa rukuuciiyuu kula yimid meelaan loogu talagelin ayuu la yimid camdanuna u sameeyey hadduu camdi u sameeyey salaaddii waa baadil maxaa yeelay wuxuu uga beddelan yahay rugniga ficliga rugniga qowliga ah rugniga ficilka ah haddii booskii loogu talagalay mooye boos kale lagula yimaado waxaa nusqaan weyn ay ku dhici nidaamkii salaadu khaldahay habkii salaadda iyo afcaashii salaada o dhan khalad iyo jahwareera ku imaanaya marka rugniga ficliga habkii oo dhan uu khalad ku keeni maalan hadda rukuuci qofku hadduu kula yimaado samic allah markuu yidhi samic allah markuu yidhi kabacdii u rukuuca camdiina ula jeedaa salaaddii waa baatil maxaa yeele habkii salaada o dhan uu bedelay laakiin waa loo cudur daari haddii nisyaan ay tahay salaadda ku buri mayso halmaan hadday tahay waa loogu cudur daariyo salaaddu ma burayso alraabicu asabab araabic sababka afaraad waa sababka ugu dambeeya sababihii keenayay sujuudu sahwiga iqaacu rugnin waa rugni rididdiisa rugni oo qofkii uu riday yacni rugni uu la yimid aa loola jeedaa rugnigaasoo ficliyin ee ficil loo nisbeeyey rugni ficil ah ayuu sameeyey maca اxtimaali ziyaada ziyaadada suurtagalkeeda micigeedii ayuu ficilkaa riday rugni oo ficil ah oo dhaqdhaqaaq u baahan ayuu sameeyey waxaana suurtogal ah rugnigaasi inuu dheeraad yahay rugni dheeraad inuu yahay suurtogal ah oo aan la hubin inuu dheeraad yahayo in kale ayuu sameeyey sujuudu sahwiyaa laga rabaa qofkaas oo tusaale ahaan maxaa ka mid a wuxuu ku shakiyey ma saddexaad tukatay mise afar saddex miyaa tukatay yacni saddex ragco mise waxaad tukatay afar ragco sida nidaamkuba sharcigu ahaa meesha yaruu ka qabsaday yaqiintuu qabsaday saddex ragco tukaday oo shakigii ahay amay ragcadan yacni afar ragco amaa tukatay shakigaas waa iska tuuray sida xadiiska hadda aan ku soo marnay saddexdii uu iska qabsaday waa istaagay ragco afaraad uu istaagay ragco afaraad markuu u istaagay ayuu wuxuu ogaaday marka ilaa shakigaa qofkii u dhacay ragcadaas afaraad markuu u istaagayo maxaa suurtagala inay khaamiso tahay ragcadan ilaa markii hore shakigu wuxuu ka soo biloawmay ma saddexa mise waa afar kii afaraadaa iska tuurtay tii afaraad ayaad iska tuurta waxaad qabsatay ragcadu inay saddex tahay tuuridda midda afaraad aad iska tuurayso dadaal unbaad ka wadaa mooye waxaad dhici kartaa in afarba aad tukatay oo ragcadan kalead u istaagayso ziyaado ay tahay aa suurtagala idan marka maxaad samaysay rugni suurtagal ay tahay inuu zaa'id kugu yahay ayaad samaysay hadha waxaa lagaa rabaa sujuudu sahwi inaad la timaado sujuudu sahwi afartaas sabab ayaa keenaysa sujuudu sahwi laakiin waxyaalahan sahwigan iyo halmaankan iyo shakigan oo dhan waa markuu yimaado fii daakhili salaa adoo salaaddii ku dhex jira markii shakigu kugu dhaco markaas way marka sujuudu sahwiga lagaa rabo amaa ashaku bacda alkhuruuj min asalaa tusaale ahaan salaaddii markaad ka baxday oo afartii ragco aad tukatay ayaa shaki iska yimid markaad salaamo naqsatay kabacdiha waxaa shakisay amaa saddex ragco tukatay ama afar ragco tukatay ama faatixadii halmaantoo adaan akrinba ama labadii sujuudood mid ka mida aada halmaantay walaaca kugu yimid salaaddii markaad ka baxday kabacdi shakigaas imanaya bacda alkhuruuj min asalaad laa yuctabaru shay-an wax qiimaha uu leeyahay male salaadaadii waa kuu saxantay salaadaadii way kuu saxantay shakigu markuu qiimo yeelanayo oo qofkii salaaddii wax ka saxayo waa mark intuu salaadda ku jiro ama salaaddii markayba dhammaatay oo salaaddii aad ka baxday kabacdi shakiga kugu imaanayo kaasi wax saamayna oo uu kugu yeelanayo male waxaad aamini salaadaadii inay si sawaaba oo saxa ay kugu dhacday faslun fii bayaani cadadi alabcaad min asalaa faslun hadaa midkan faasil midax kala saaro fii bayaani cadadi alabcaad qaybaha tiradooda caddayntoodu u fasil yahay qaybahaasoo min asalaati salaadda ka mid a fasalkeennii hore waxaan ku soo qaadannay asbaabta sujuudu sahwiga keenaysa waxaa ka mid a tarku bacdin min abcaadi salaad abcaadu salaadaa marka fasalkan aan ku baranaynaa tiradooda iyo xisaabtooda abcaadu salaadka la leeyahay haddii laga tago sujuudu sahwi ayaa layska rabaa maxay yihiin imisayse ka kooban yihiin abcaadu salaati salaadda qaybaheedu sabcatun toddoba wey toddobadaas mid ka mid a haddii laga tago waxaa lala imaanaa sujuudu sahwi amaa sunnooyinka kale haddii aad ka tegtid oo toddobadan ka baxsan sujuudu sahwi lama sunneeyo atashahud ataxiyaadkii wey kan ugu toddobada waxaa ugu horreeya ataxiyaadkaas oo alawel ugu horreeyey iyo wa qucuuduhu ataxiyaadkaa fadhigiisii ataxiyaadka ugu horreeya iyo fadhigiisi haddii aad ka tegtid waxaad la iman sujuudu sahwi maxaa yeeley waa sunno lagu kabayo sujuudu sahwi marka ataxiyaadka ugu horeeya wuxuu sharaxa ku yidhi wاlmuraadu bihi ataxiyaadka ugu horeeya muraadka laga leeyahay allafd اlwaajib fi الtashahud اlأkhيir ataxiyaadkii ugu dambeysay ereyadii waajibka ahayd mid ka mida haddaad ka tegtid oo ataxiyaadka hore aad ugu tegtid markaas way markaa sujuudu sahwi aad la imanayso wa huwa arbacu jumalin kamaa mara bayaanuh waa afar jumlo afar jumlo waa markii lasoo gaabiyo intii waajibka ahayd lagu soo gaabiyey afartaas ataxiyaadka ugu dambaysa waajibka ku ahaan lahayd haddii ataxiyaadka ugu horeeya aad mid ka mida aada uga tegtid waxaad la imaaneen sujuudu sahwi afarta jumlo maxaa loola jeedaa aلtaxiyaatu lilah intaas waa hal jumlo waa markii lasoo gaabiyo inta waajibkaa lagu soo gaabiyo almubaarakaatu alsalawaatu aldayibaatu waa dhammaystir waa dhammaystiroo sunno weeye in lala yimaado intaas laakiin inta waajibka aلtaxiyaatu lilah waa jumla waaxida kow salaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllaahi wabarakaatuhuna waa jumla haaniya qayb labaad wey qaybta saddexaad salaamun calaynaa la yidhaha waa salaamu aan la dhehayn salaamun calaynaa wacalaa cibaadi illaahi الsaalixiin ashhadu an laa wacalaa cibaadi illahi الsaalixiin waa jumla haalisa intaa saalixiin ku sin salaamun calayna wacalaa cibaadi illahi الsaalixiin waa jumla saddexaad jumlada afaraad waxaa weeye ashhadu an laa ilaha illa اllah waashhadu anna muxamada rasuulu اllah ataxiyaadka intaasaa waajibka ah afartaas jumlo afartaas jumlo mid ka mid ah haddii ataxiyaadka hore aada uga tegtid sujuudu sahwiyaa laga rabaa sujuudu sahwi التشhهd waa تaحyaaدkii waay تaحyaaدkaas oo alأwl ugu horeeyey وqucuuduhu qucuudu التشhahud الأول iyo ataxyaaدka ugu horeeyey fadhigiisii والصalaaةu ku salin weeye calى النabiي nabiga lagu saliyo salى الlahu وsلم وbaaraka عalayhi fiihi fi اlqucuud fadhiga dhexdiisa lagula saliyo waa fadhiga ugu horeeya bacda التashahud ataxyaaدka hore ka bacdi saliyaa lala yimaadaa nabiga lagu salinayo salى الlahu عalayhi wasalama salligaas ataxiyaadka ugu horeeya markuu dhammaado lala imanayo salligaa haddaad ka tegtid sujuudu sahwiga isagana lala iman wasalaatu ku sallin weeye cala alaali ahalada nabiga lagu salliyo sala allahu calayhi wasalam fi tashahudi bacda tashahudi fiidaas waa bimacnaa bacd fi tashahudi bacda tashahudi ataxiyaadka ka bacdi aalka lagu sallinaayo ataxiyaadkaas oo alakhiiri ee ugu dambeeyey ataxiyaadka ugu dambeeya salliga aalka nabiga lagu sallinaayo salى اllahu عalayhi wasalam waa sunno nabiga in lagu saliyo ataxiyaadka ugu dambeeya waa waajib laakiin aalka in lagu saliyo waa sunno aalkaa salligii aalka lagu sallinaayo ataxiyaadka ugu dambeeya aalkiiaad ka tagtay salligii aalka lagu sallinayey ayaad ka tagtay waxaa lagaa rabaa hadhow sujuudu sahwi wاlqunuutu kan ugu dambeeya maya qunuudka waxaa ka dambeeya asalaatu wasalaamu cala nebiy walqunuutu qunuudkii qunuudka waxaa loola jeedaa qunuudka salaada subax walqunuutu qunuudkii weeye salaada subax lagula imanayey salaada subxiga qunuudka lagula yimaado ragcada labaad samica allaahu liman xamida markii la akhriyo kabacdi qunuudka lala imanayo salaada subax haddii aad ka tegtid isagana waa inaad la timaadid sujuudu sahwi maxaa yeelay waa sunno ka mida sunnooyinkii laga soo guuriyey nebiga salى اllahu calayhi wasalam maxaa yeele xadiis waxaa ku soo arooray culimmada ay saxiix yeeleen intooda badan xaafid ibn xajar casqalaalina uu yidhi waa xasan oo xadiiskii anas ibnu maalik xadiis anas ibnu maalik wuxuu ahaa qanata rasuulu اllahi salى اllahu calayhi wasalam shahran yadcuu calayhim hal bil ayuu nabigu qunuud waday salى اllahu calayhi wasalam isagoo habaaraya nimankii ka dilay quraadii dadkii yacni xufaadul qur'aanka ahaa oo saxaabadii qur-aanka xifdisanaa dadkii ka laayey oo gaaladii isagoo habaaray hal biluu qunuudkaa habaarkaa waday nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo gaaladaas habaaray uma taraka hal bil markuu waday habaarkii waa joojiyey nebiga sala allahu calayh wasalam oo qunuudka ahaa fa amaa fi subxi amaa salaada subaxa falam yazal nabigu kama zuulin yaqnutu inuu qunuudayo xataa faaraqa addunya ilaa adduunyada uu ka faaruqay qunuudka salaada subax kama tegin rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiiskaas waxaa wariyey anas waa khaadim rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam xadiiska marka derajadiisa xadiis saxa miya derajadiisa waxaa ka hadlay imaamu nawowi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa majmuuca ayuu uga hadlay imaamu nawowi wuxuu yidhi xadiisku markuu ka hadlayey waa xadiisun صaxiix صaxaxahu moxamed bnu cali albalkhi waxaa saxiix yeelay sheekha la yidhaha moxamed bnu cali albalkhi ee culimmada waaweyn ee xadiiska ka mid ahaa wاlxaakim waxaa saxiix yeelay xaakim abu cabdillaah wاlbayhaqi waxaa kaloo xadiiska inuu صaxiix yahay sheegay alimaamu اlbayhaqi raximah اllahu tacaala waxasanahu اlxaafid fi nataa'ij اlafkaar xaafid ibnu xajar alcasqalaanina wuxuu ku tilmaamay xadiiska inuu yahay xadiis xasana marka khilaafku wuxuuba ka taagan yahay xadiiska ma saxiixa mise waa xasan laakiin culimmadii waaweyneyd ee xufaadulxadiiska ahaa xadiiska way saxiix yeeleen xaafid ibnu xajar alcasqalaanina waa xasan uu yidhi liajli abi jacfar alraazi maadaama abi jacfar alraazi ninka la yidhaha xadiiska uu ku jiro oo mukhtalaf uu yahay oo laysku khilaafay ibnu xajar alcasqalaani wuxuu yidhi xadiisku waa xasan xataa haddii la yidhaha xadiisku waa xasan waa xadiiska xasanka ahi wuxuu la mid yahay saxiixa oo waa la deliishadaahoo waa la xujaystaa waana lagu camal falaa yuxtaju bihi wa yucmalu bihi waana la xujaystaa waana lagu camal falaa marka intaasoo culimo waaweyn oo culimmada islaamka ugu waaweynaa ayaa saxiix yeelay xadiisu anas oo ka hadlaya qunuudka nabiga salى اllahu عalيyه wasalam salaada subax inuu ku qunuudi jiray xataa faaraqa dunya ilaa addunyada uu ka faaro waxaa kaloo sidaas oo kale qunuudka bayhaqi kitaabkiisa la yidhaaho asunan asunan اlkubra lilbayhaqi uu imaamu اlbayhaqi ka soo guuriyey sayidina abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali alkhulafaaء الraashiduun afartii khulafaaء الraashiduun iyaguna salaada subaxa way ku qunuudi jireen asaaniid saxiixa laga hayaa oo waxaa sugnaaday alkhulafaaء الraashiduun inay iyaguna ku qunuudi jireen salaada subaxa weliba wuxuu kalu wariyey imaamu اlbazaar fii musnadihi wuxuu ku wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalama qanata xataa maata bazaar wuxuu musnadkiisa ku wariyey rasuulku waa qunuudi jiray ilaa uu ka dhintay salى اllahu عalayhi wasalam wa abu bakrin xataa maata abu bakrna wuu qunuuday salaada subaxuu ku qunuuday ilaa uu ka dhimanayey wa cumar xataa maata cumar bn اkhadaab isaguna wuu qunuuday oo salaada subaxuu ku qunuuday ilaa uu ka dhintay xadiiskaas xaafid nuuridiin اlhaythami kitaabkiisa majmacu zawaa'id wuxuu ku yidhi rijaaluhu muwahaquun xadiiska ragga wariyey waa rag lagu kalsoon yahay marka xadiiska isaguna wuxuu tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu salaada subaxa ku qunuudi jiray ilaa uu ka dhintay abubakar uu qunuudi jiray salaada subaxa ilaa uu ka dhintay cumar uu ku qunuudi jiray salaada subaxa ilaa uu ka dhintay sidaasay marka qabsadeen jumhuuru saxaaba inuu qunuudku yahay mashruuc lamana diidayo masalada bacdu lmadaahib inay khilaaf geliyeenna waa jiraaho xanaabilada imaamu axmed isagu ma qabo in la qunuudo xanafiyadu iyaguna ma qabaan abi xaniifa in la qunuudo ma qabaan laakiin imaamu maalik iyo imaamu shaafici labadaas waxay isku raaceen qunuudku inuu mashruuc yahay khulafaaء raashiduun iyaguna sida asaaniid saxiixa looga wariyey abubakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali iyagana waxaa sanad saxiixa uga sugnaaday in ay qunuudi jireen marka qunuudkaa qofku hadduu ka tago waa sujuudu sahwi inuu la yimaado jabran lilkhalal اlwaaqic fi salaat iyadoo la kabayo khalalka iyo nusqaanta ku dhacday salaada wasalaatu ku sallintii wasalaamu salaamidii weeye cala اnebiy nabiga lagu saliyo salى اllahu عalayh wasalam oo la salaamo wa aalihi nabiga aalkiisa salى اllahu عalayh wasalam oo lagu saliyo oo la salaamo wa saxbihi nabiga asxaabtiisa salى اllahu عalayhi wasalam oo lagu saliyo oo la salaamo fiihi ay bacda اlqunuut fiidaas waa bimacna bacd bacda alqunuud fiihi ay bacda alqunuud qunuudka ka bacdi nabiga lagu saliyo salى اllahu عalayh wasalam oo la salaamo nabiga ahladiisa lagu saliyo oo la salaamo asxaabta nabiga salى اllahu عalayh wasalam lagu saliyo oo la salaamo intaas iyaguna waxay ka mid yihiin salaadaadii salaamtaas abcaadu salaad oo haddii laga tago salliga nebiga salى اllahu عalيه wasalam qunuudka ama salliga asxaabta qunuudka ama salliga aalka bacda alqunuud iyadana waxaa lagu kabi sujuudu sahwi sujuudu sahwigaasa isagana lala iman marka alfaadda qunuudka laga soo guuriyey nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waa sharaxa kuu dhigaya waxaa weeye allahuma ahdinii fii man hadayt ilaahu ihanuuni oo dadkaad ihanuunisay igu darw wacaafinii fii man caafayt ilaahu dadka aad caafisay oo balaayada adduunyada iyo balaayada aakhirada aad ka caafisay ilaahu dadkaa igu darw watawallanii fii man tawallayt ilaahu ii hiiliyo dadka aad u hiilisay igu darw oo ii gargaar wabaarik lii fii maa actayt ilaahu nicmada aad isiisana ilaahu ii barakee waqinii shara maa qadayt wixii adigu aada xukumtay shartoodana ilaahu iga ilaali wixii aada xukumtay shartoodana ilaahu iga ilaali oo qadaha shartiisa iga ilaali inaka taqdii adigaa wax xukuma oo xukunka adduunya aakhiraba adigaa iska leh walaa yuqdaa calayka adiga lagu laguma xukumo oo xukunka adaa iska leh rabbiyow innahu laa yadillu man waalayta qofkii adigu aada xidhiiriso ilaahu ma dulloobo oo dulli adduunyo iyo mid aakhiraba ma arkayo qofkii adigu aada xidhiiriso oo aada u gargaartid walaa yacizu man caadayta qofkii adigu aada cadow aada la noqotayna sharaf ma yeel ma yeesho oo addunya aakhiraba ma sharafoobayo qofkii adigu aada cadow aada ka dhigatay ilaahow tabaarakta ilaahow khayrkaagu adigoo batay wa tacaalayta wax walboo xumaataana adaa ka sara maray falaka alxamdu calaa maa qadayta wixii aada igii qadartay ood ii xukumtay waan kaaga mahad celin oo qadartaada raalliyan ku ah astakfiruka wa atuubu ilayk ilaahu dembi dhaafaan ka weydiisan wa atuubu ilayk adigaana kuu toobad keeni marka alfaaddaas waa alfaaddii laga soo guuriyey nebiga salى اllahu عalayhi wasalam oo markuu qunuudayo uu akhrisan jiray rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka calayh faslun adaakani faasilun mid wax kala saara fii mufsidaati الsalaa waxyaalaha salaada fasaadiya ayuu u fasliya fasalkan sheekha wuxuu uga hadli doonaa salaada maxaa buriya salaada maxaa buriya ayuu uga hadli doonaa waxyaalaha salaada burinaya maxay yihiin tabdulu salaatu salaaddu waxay ku burtaa biarbaca cashra afar iyo toban oo khaslatan min khaslatin xaalad ah afar iyo toban xaalo ayay salaada ku buri meeshan sharaxa iyo matniga labaduba isku raaceen khisluu xarakeeyey biarbaca cashara khisla khaaduu hoos dhigay waa khalad khasla laga rabaa khasla afar iyo toban xaaladood ayay salaada ku burtaa bilxadad ayay ku burtaa xadad ayuu ku buri xadadka horaan usoo qaadanay laba u qeybsamay xadad asqar iyo xadad akbar xadadka asqarkaa oo xadadka yar waxaanu ku soo tacriifinay maa awjaba alwuduu waa wixii weyse qaad keena wixii weysada buriya waxaa la yidhaha xadad yar adoo salaaddii ku jira haddii weysadu ay kaa burto salaaddii waa ka kacow xadadka waxaa kaloo soo gelaya meeshan alxadad alakbar xadaثu اlأكbar wuxuu ahaa maa أwjaba اlwuduء waa wixii qubays waajib ka dhiga oo manidii iyo wixii la midkaan soo marnay haddii marka adigoo salaaddii ku jira xadaث akbar uu kaa yimaado xadaثkii weynaa oo qubayska waajib yeelayo de salaaddii ka kacway u kaa burtay ama xadaث yaraa kaa yimid oo weysadiiyaa kaa burtay adigoo salaaddii ku dhex jira salaaddii way kaa burtay marka maxaa yeele xadiiskii oo صaxiixa ay tirmidi uu sunankiisa ku warinayo wuxuu ahaa idaa fasaa axadukum fii salaatih qof adinka idin ka mid a hadduu salaaddiisii uu yacni dabayl ay ka timaado dabada oo dabada ay dabaylu ka timaado falyansarif salaaddii ha ka baxo walyatawada hana soo weysaysto waliyucid salaatahu salaaddiisiina ha ku soo celiyu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam marka waxaa weye marba haddii xadadba uu kaa yimaado adoo salaaddii ku dhex jira salaaddii way kaa burtay wa biwuquuci najaasati najaasta soo dhicitaankeedii najaastii soo dhicitaankeedii allatii laa yucfaa canha najaas aan la cafinaynin ayaa kugu soo dhacday adoo tukanaya wa sawaa'un waqacat calaa hawbihi maradiisii ha ku soo dhacdo wain lam yataxarak bixarakatihi maradu xataa mara kula dhaqdhaqaaqaysaba mara weynba ha noqoto hadday doonto ka darafi cimaamatihi dawiil cimaamad dheer geeskeedaa nijaas kaaga soo dhacday aw badanihi ama jirkiisa ayaa nijaas uga soo dhacday ow daakhila anfihi ama sanka gudihiisa ow famihi ama afkiisa ow caynihi ama ishiisa ow udunihi ama dhegtiisa waxyaalahaasoo dhan haddii nijaastu ay kaaga soo dhacdo meeshii aad ku tukanaysay jirkaagii maradaadii waxaasoo dhan nijaasu hadday kaaga soo dhacdo salaaddii way kaa burtay in lam tulqa haddii aan la tuurin nijaasadaas xaalan fii xaalin isla xaaladdaas haddii aan la tuurin min gayri xamlin min hayri wey meesha caynuu qoray nusqadan aan hayo min cayriuu qoray cayri cayri maa hayri waa hayr min gayri xamlin xambaarid la-aan haddii aan la tuurin nijaasadaas nijaasadu haddii kugu soo dhacdo isla markaa haddaad iska tuurto salaaddii waad wadan kartaa laakiin nijaasada hadda isla markaa tuurmaysaah maxaa weeye bian kaanat jaamida waa nijaaso qallalan oo kale hana xambaarin haddaad xambaarto nijaaso qallalan maradaada ay ku soo dhacdo ama gogashii aad ku tukanaysa ay ku soo dhacdo haddii gacanta intaad saas ugu qaadato saas aad u tuurto de markaa salaaddii waa eber lianna xaamilu nijaasa ad noqotay adaaba ka darayba nijaasay xambaartay maxaa la rabaa maradoo kale haddii kaaga soo dhacdo marada qayb ka mida qaybta ay gaartay nijaasadu kaaga soo dhacday maa qayb ka mida qabo saas dhag maradii u sii iyadaa nijaasadu kaa tuurmaysa markaas laakiin haddaad qaaddo ood xambaarto waxaad noqone xaamilu nijaasa amaa nijaasadu haddii ay qoyan tahay oo nijaaso qoyan oon la cafinaynin ay kugu soo dhacday taas ma tuurmayso maadaama ay qoyan tahay wakhtigu hadduuba waasac yahay oo inaad salaaddii dhammeed way kaa burtay aad ka baxdo iska soo mayrto markaas kabacdi salaaddii aad ku soo laabatid wainkishaafu alcawrati cawrada faydmiddeedii weeye lam tustar cawrada haddaan la asturin xaalan fii xaalan isla xaaladdaas haddaan cawrada la asturin cawrada faydmiddeedana salaadda way ku burtaa cawradiiyaa kaa faydmantay cawrada faydmaysa waxaa loola jeedaa maa yajibu satruhu fii athnaa'i salaa waa wixii asturku waajib ahaa oo salaadda dhexdeeda intaad ku jirto cawradii inaad asturto ay waajibka kugu ahayd ayaa kaa faydmantay dee cawrada waxaa laga hadlayo keliya yaan loo fahmin loolama jeedo saw-ataynka uun yaan loo fahmin yacni meesha laga xaaro iyo meesha laga kaadsho keliya kuwaa keliya loolama jeedo ee maxaa loola jeedaa waan soo marnay qaybaha salaadda inta lagu jiro cawrada ah ragga ku ah iyo qaybaha dumarka ku ah inta waan soo qaadan marka kuwii in la asturo xuduuddii in la asturo ay waajibka ahayd ayaa qaybu kaafiyan maalan dumarkii oo kale markay tukanayaan maxaa waajib ahaa wejiga iyo labada calacalood maahan inta kale waxay ahayd cawra ayadoo tukanaysa haddii cagteedii faydanta markay sujuudayday ayaa cagtaydii faydantay dumarkii gabadhii salaaddii waa ka burtay in lam tustar haddaan la asturin xaalan isla markii haddaysan ka gaarsiin oo marada aysan horeba maaragtaa meeshii faydantay aysan ka asturin waa salaaddii way ka burtay ama haddii qofku ka gaarsiiyo isla markii cawradu faydantay isla markiiba hore hadduu ka asturo salaaddiis waa sii wadan karaa ama haddii zaman dawiila uu soo soo dhaafay qadar yacni faatixada niskeed ama rubaceed laga akhrin karo haddiiba qadarkaas cawradu iska faydnayd salaadda waa buri markaas waa in isla markiiba la asturo wanudqi dhawaaqid bixarfayn in laba xaraf lagu dhawaaqo ayaa salaaddii ku burtaa laba xaraf haddii salaaddii adoo ku jira laba xarafaad ku dhawaaqday oo salaaddii xuruuftii ka mid ahayd aan ahayn xuruufihii lagu cibaadaysanayey ereyadii lagu cibaadaysanayey ereyo aan ahayn ayaad ku dhawaaqday maalan imaamkii imaamkiiyaa ragcadii maalan duhuraa la tukanayey ragcadii saddexaad uu ku ataxiyaaday waa ishalmaamay imaamkii markaasaad u sheegto waxaad tihi qum istaagaa tiri qum carabiyaa ku tiri qum laba xarafaa ku dhawaaqday soo maaha eber way salaaddii waa kaa burtay maxaa qum kuu geystay hadal salaaddii aa kudhex hadashay salaaddii ayaad ku ku dhex hadashay dee qum naftiisaa hadal noqonaysa qum nafteedii ayaa hada hadal oo dhanaaba la diiday haddii kale ha noqonin ninkii nin hadda ka hor waxaa la sheegay taleefon ugu soo dhex dhacay salaaddii isagoo tukanaya ayaa taleefon usoo dhacay markaasuu taleefonkii inta afka u dhoweeyey oo qabtay wuxuu yidhi ma hadli karee salaadan ku jiraa iyada nafteedaaba hadala soo ma ah ya marka haddana sidaas oo kale qum haddaad tiraa imaamkiiad baraarujinaya markaasaa tiri qum carabi ku tiri qum istaaga kawdaa salaaddii ku jirta waa eber salaadaadi dee qum nafteedaaba hadalaba qum labadaas xaraafad ku dhawaaqday hadal wey haddii marka qofkii taleefon u qabtay ninkan wuxuu yidhi salaadan ku jiraa ma hadli karo waaba hadlay salaadan ku jiraa iyada nafteedaaba hadala qum nafteeda iyaduna waa hadal wa nudqi dhawaaqid weeye bixarfayni laba xaraf uu ku dhawaaqo ow xarfin ama xaraf uu ku dhawaaqo hal xaraf halkaas xaraf oo mufhimin ee wax fahamsiinaya ama waxaa jira xuruufta qaar carabiga macno dhalinaya hal xaraf isagoo ah maalan ereygan qi oo kale iyo ci iyo fi iyo shi iyo ereyadaas oo dhan waxaa weeye waa hal xaraf oo macno dhalinayo qi hadduu yidhaha qi ilaali wey isjir wey qi ilaali waa hal xaraf oo macno dhaliye ci oo kale caynka hoos dhigan hadduu ku dhawaaqo ci macnuu dhalina macnahaasi waxaa weeye shaygan xafid wey fi fa hoos dhigan hadduu ku dhawaaqo macnuu faa'iideyna waa ballanka oofi fi fi oo kale ama wuxuu yidhi shi oo kale shi shi ballanqaadka sameew shi wax ballanqaad ereyadaas oo dhan hadduu ku dhawaaqo salaaddii waxay noqotay mid burtay hal xaraf oo waxaa weeye macno dhaliyey ama macno yeeshay wa nudqi dhawaaqiday ku birtaa bixarfayn waxaa yacni waxaa laga soo qabtay inta ugu yaroo salaadda ku buri karto haddaad ka badan saddex xaraf iyo shan xaraf ku dhawaaqdana haddee kaba sii daranba inta ugu yaraa laga soo qabtay maxaa yeelay xadiiskii imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinayay nin saxaabiya nin kale agtiisa ku hindhisay ninaa hindhisay markuu hindhisay saxaabigu wuxuu yidhi alxamdu lilah marka kii hindhisaya dhahay alxamdu lilah waaba toosan yaha kaas salaadda ka buri mayso haddee waa lagu hin salaadda haddaad ku dhex hindhisto alxamdu lilah waa dikri ilaahay ilaahay aad ku dhex xusay salaaddii waa sax kaa buri mayso saxaabigii kale oo salaadda asna ku jiraa wuxuu yidhi yarxamuka allah eber wey kaa salaaddii waa ka burtay yarxamuka allah maxay tahay qof caadiyuu la hadlo allaha kuu naxariisto wy khidaab salaadda dhexdeeda in qof lagula hadlo waxaa la ogol yahay ilaahay rasuulkiis bis salى اllahu عalayhi wasalam in salaadda dhexdeeda lagula hadlo yarxamuka allah salaadda yidhi nabiga marka calayhi الsalaatu wasalaam waa u yeeray saxaabigaas markuu salaaddii dhamaystay wuxuu yidhi ina hadihi salaad laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami الnaas salaadan looma ogola wax hadal bini aadama qof bini aadama kulama muxuuna yidhi ducow yidhi hadalkii kale maxaad u malaynaya saxaabigaas waa u duceeyey saxaabiga kale markuu hindhisu wuxuu yidhi yarxamuka allah allah kuu naxariis yarxamuka allahu yuu diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam marka hadal kalena yani waa min baabi owla ow xarfin mufhimin ama xarafka hamsiye uu ugu dhawaaqay camdan camdan kas uu ugu dhawaaqay waa qofka markuu laba xaraf ama hal xaraf oo macno yeelanaya kas uu ugu dhawaaqo laakiin hadduusan kas ugu dhawaaqin kas hadduusan ugu dhawaaqin qofkii salaaddii ku dhex hadlay waa ishalmaamay inuu salaaddii ku dhex jira waa ishalmaamay hadduusan kas ugu dhawaaqin oo ishalmaamo labaa loo kala qaaday ereyada uu ku hadlay ereyo yar oo kooban miya mise waa hadal dheer oo badan hadduu hadal dheer uu isagoo ishalmaamay salaaddii dhexdeedii ku dhex hadlo waa everway salaaddii xataa hay ishalmaamo hadduu doono laakiin hadduu halmaanku markuu ishalmaamay erayo kooban culimmada fuqahada waxay ku dabdiyeen sida xadiiskii nisyaanka halmaanka laga qaadanayo lix erayaa lagu lagu dabdiyey lix erey lix erey waa la cafinaa halmaanka wixii ka badan la cafin maayo lix erey salaadda dhexdeedii hadduu ugu hadlay isagoo ishalmaansan salaaddii ka buri mayso markaas oo waa lagu cafin wa bilmufdiri ayay salaaddii ku burtaa shay afuriya camdan caamidan xaaluu u kasayaana afurinayo bilmufdiri wa bificli lmufdir shay afuriya samayntiisii ayaa salaaddii ku burtaa camdan caamidan xaalu u kasaayana uu sameeyey mufdir asagoo u kasaayo shaygii yani waxaa weeye waa qaacido kuliyahoo kullu maa abdala الsawma yubdil الsalaa wax walboo soonka buriya salaaddana waa burinaya adoo salaad ku jira wixii soomka burin jiray haddaad salaadda dhexdeeda ku samayso waa burinaya maxaa ka mid a cuntadii cabitaankii qoray oo dhegta aad iska gelisay adoo salaaddii ku jira yacni waxyaalahaas oo dhan wixii soomka burinayay haddii salaaddii dhexdeeda aad ku samayso wax soomka buriya way kaa buri salaaddii waalakli cunitaanay ku burtaa cunitaankaasoo alkahiiri ee fara badan naasiyan xaalu ishalmaamay uu cunay salaaddiioo dhexdeeduu wax ku cunay cunitaan badan uu ku sameeyey salaadda dhexdeedii waana ishalmaamay walakli lkathiir marba haddii la yidhi cunitaankii badnaa isagoo halmaansan ay ku buri haddii la yidhi hadduu kas u samayn lahaana maxaad u malayn waa ka daran hadduu kas u samayn lahaana kas hadduu u samayn lahaa dee kaska naftiisa xataa waxaan lagu cafinaynin wax yar xataa xabad sisina xabad sisina haddii salaaddii dhexdeedii aad ku laqdood ku dhinjiso kasna aad u yeeshay eberwey salaaddii waa kaa burtay kas wax lagu cafinaya mama jiraan laakiin waxa la cafinayo maxay tahay akliga kasiirka cuntada badan waxa lagu cafinayo waa naasiya hadduu ishalmaamay ama alaklu اlqaliil naasiyan falaa yubdil الsalaa wax yaraad cuntay laakiin waa ishalmaantay salaadda kaa buri mayso wax yar waa lagu cafinaya halmaanka ama akli اlkaiir ma la cafinaayo xataa halmaanba ha noqdo wa halaadi xarakaatin saddex dhaqdhaqaaqyaal salaaddii ay ku burtaa xarakaadkaas oo mutawaaliyaatin ee xiriira walow sahwan walow kaana tilka alxarakaat الhalaaث xarakaadka saddexdaa sahwan halmaanba ha ahaato hadday doonto saddex gooraad dhaqdhaqaaqday salaaddii adoo ku dhex jira iyadoo wax u dhexeeya aysan jirin dhaqdhaqaaq xiriira saddex goor oo xirxiriira walow biacdaa mutacadida walow xataa xibno kala duwanba aada dhaqdhaqaajisid haddaad doonto hal xibin inaad ku celceliso shardi ma ah xibno kala bedelan haddii saddex goor ay dhaqdhaqaaqaan adoo salaaddii ku jira oo xiriira salaaddii waa kaa burto kaan xaraka ra'sahu wayadayh madaxiina waa dhaqaajiyey labada gacmoodna waa dhaqaajiyey waa saddex marka saddex wey madaxiina waa dhaqaajiyey labada gacmoodna waa dhaqaajiyey wadahaabu rijli wacawduhaa yucaddu maratayn lugta haddii intaad tilaab qaado meeshaa geyso haddana aada soo celiso waa laba goor laabtii xaggaa lugtii u nuuxisay haddana meeshiiaa kusoo celisay laba goor wey muطlaqan sawaaءun xasala itisaalu am laa ama ha xiriiraan ama yaysan xiriirin laba gooraa lagu tirin bikhilaafi dahaabi اlyadi wacawdiha calى اlitisaal fainahu yucaddu marata waaxida laakiin gacanta haddii intaad kor u qaado haddana meeshii kusoo celiso waa hal dhaqaaqa laga xisaabi wakada rafcuhaa uma wadcuhaa walow fii gayri mowdicihaa gacantii haddii aad kor u qaado haddana meeshii ku dejisana waa la mid ama gacantii horay aad u waday ama gadaala u soo celisay hal mira iyada laga xisaabay wa amaa rafcu rijli lugtoo kor loo qaado oo ma tallaabsana koraad u qaaday fa innahu yucaddu mara hal maraa laga tiri taas wa wadcuhaa lugta haddii la dejiyo walow fii gayri mowdicihaa meesheediiba yaadan ku celin oo meel kaleba dejiye maro kalaa laga tirin iyadana oo waad qaaday meesheediiba yaadan ku celine meel kalaad dhigtay waa mara iyadana laga xisaabi waalfarqu farqiga u dhexeeya bayna alyaddi waarijli oo lugtii iyo gacantii farqiga u dhexeeya waxaa weeye anaraj ana rijla lugta caadatuha sukuun lugta caadadeeda waxaa weeye inay xasisho saasay u badan tahay bikhilaafi ilyad laakiin gacanta waxay u badan tahay dhaqdhaqaaq walidaalika lugta maadaama caadadeeda xasil ay tahay laba gooraa laga tirin lugta xagga haddaad geyso haddana soo celiso labo laakiin gacanta haddaad xagga geyso haddana soo celiso hal maraa laga xisaabay wa halaadi xarakaatin saddex dhaqdhaqaaq ay ku burtaa xarakaadkaasoo mutawaaliyaatin xirxiriira walow sahwan halmaanba xataa ha u sameeyo dhaqdhaqaaq lama cafinayo xataa haddaad isalmaanto ay sawaaءun kaana camdan aw sahwan litalaacubih maxaa yeel salaaddii ku cayaari maca annahu laa mashaqata fi اlixtiraazi canhu haddana waa la iska ilaalin karaa dhaqdhaqaaqoo wax mashaqo ah ma jiraan laakiin dhaqdhaqaaqan salaada burinaaya waxaa shardiga inuu yahay alacdaaءu اlkabiira xibnaha waaweyn wey waxa salaada burinaaya haddii la dhaqdhaqaajiyo ama alacdaaءu الsagiira xibnaha yar yarkaa haddii la dhaqdhaqaajiyo salaadu ma burayso xataa dhaqdhaqaaqooda haba farabato hadduu doono maalan fartii oo kale fartii oo kale oo qofku dhaqdhaqaajinayo waa isku xoqaayo fartu isku xoqaa maalan toban goor labaatan goor oo isku xoqay hadduu doono farti ma burayso dhegtiyaa dhaqdhaqaashay labaatan goor saddex goor waxay doontaa dhaqdhaqaaqdo ma burayso waxaa la mida carabkii oo kale carabkii uu afka dhexdiisa ku dhaqdhaqaajiyey hadduu doono boqol goor ha dhaqdhaqaajiyo kama buraayo indhaha la mida galkoodii indhihii walac walac walac ka siiyey boqol goor iyo ka badan ma burayso marka wax dhaqdhaqaaqa loo diidayo waa xubnaha waaweyn xubnaha waaweyn ama cawradiisii yaa dhaqdhaqaaq samaysay salaadda dhexdiisii cawradii raggoo kale salaadda dhexdii dhaqaaq ku samaysay ma burayso dhib ma laha marka waxaa la diiday xubnaha waaweyn sida madaxii gacantii lugihii waxaasaa la diiday oo salaadda burinaya amaa xibnaha yar yarka ah ishii oo kale carabkii oo kale dhegta oo kale waxyaalahaas cawradii ninka oo kale waxaas oo kale salaaddii ma burinayaan xataa boqol goor hadday dhaqdhaqaaqaan walwahbati bootintii ayay salaaddii ku burtaa bootintaasoo alfaaxishati ee foosha xumayd bootinu salaaddii dhexdeedu ku bootimaysto wuu booday walow hal marba ha booda hadduu doono salaaddii waa ka burta maaa maxaa bootin keenaya salaaduba ku jiraa marka xarakaadka waxaan soo marnay mutawaaliyaad saddex xarako oo xirxiriira haddaysan xirxiriirinoo zaman uu u dhexeeyo oo wakhti dheer uu u dhexeeyo salaaddii ma burayso walidaalika waxaa lagu xambaaray xadiiskii umaama xadiisa umaama oo nabiga sala allahu calayh wasalam gabadhiisa zaynabo la yidhaha gabarh yaray dhashay ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo sujuudsan ay dhabarka ka soo fuushay gabadhii yaray nabiga calayhi salaatu wasalaam waa qaaday waa la istaagay haddana waa soo celiyoo dhulku haddana usoo dhigay intaasna gabadhii waa celinaaho wax isleeyahay aysan dhicin marka xarakaadkaasi ma ahayn xarakaad xiriira ilaa mudduu nabigu sujuudsanaana calayhi salaatu wasalaam muddo markuu sujuudsanaado kabacdii haddana ou istaaggii haddana la imaana marka xarakaadkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aysan ahayn xarakaad xiriira oo mutawaali ma aysan ahayn waxaa la diidayo waa xarakaad mutawaali walwafbati bootintii ku burtaa bootintaasoo alfaaxishati ee foosha xumayd sifada alfaaxisha foosha xumayd waa sifo laasim ah sifo iska laazim oo ereygan bootin marba haddii la yidhi waaba iska faaxish haddii la iska dhaafi lahaa xataa ereyga alfaaxisha yacni bootintu mar walbaba salaadu way burinaya ama faaxish ha noqdo ama yuusan faaxishayn maxaa yeelay laa takunu wathba ilaa faaxisha bootin salaada dhexdeeda waaba faaxish weligeedba weligeedba waaba foolxun tahay marka sifadu waa iska sifo laazimo ahoo hadda wax laga faa'iidaysanayo sifadan ma jirto wadarbati garaaciddii oo salaada dhexdeedu wax ku garaacay darbadaasoo almufridati ee xadgudbay xadgudub ah ayay salaaddii ku burtaa garaacidda hadday tahay garaacid xaddhaafa waa garaacidda mufridada waxaa la yidhaha allatii yataxaraku lahaa mucdamu اlbadan waa garaacid oo jirka intiisa badanba uu la dhaqdhaqaaqay la nuuxsanayo waa garaacid jirka intiisa badanba uu la nuuxsaday salaaddii waa ka buri ama haddii jirka intiisa badan uusan la nuuxsan oo gacanta keliya hal mar saas hal mar waxad ugu garaacday ama laba goor aad ugu garaacday salaaddii makaa burayso laakiin haddii jirka intiisa badan uu nuuxsaday taasaa waxaa la yidhaha aldarba almufrida salaaddii way kaa buri wa ziyaadati rugnin rugni ziyaadintiisay salaaddu ku burtaa rugnigaasoo ficliyin ee ficil loo nisbeeya camdan caamidan xaalu uu kasaayana uu ziyaadiyey rugniuu ziyaadiyey kasowna u yeelay wuu og yahay rugniga inuu ziyaado yahay maalan halkii ragcoo laba goor uu rukuucay waa hal ragco hal ragco maxaa lagu ogaa hal mar inuu rukuuco laba gooruu rukuucay kasowna u yeeli sidaas salaaddii eber weyo salaaddii way ka burta ama hadduusan kas u yeelaynin oo uu ishalmaamay salaaddu kama burayso wa taqadumi hormarid calaa imaamihi imaamkiisa uu ka hormaray ku burtaa biruknayni laba rugni uu imaamka kala hormaray labadaas rugniyo ficliyeyni ee ficil loo nisbeeyey imaamkiisii wuxuu kala hormaray laba rugni oo ficila ama ha dheerdheeraadaan laba rugniyo dheer ha noqdaan ama laba rugniyo midna uu gaaban yahay midna uu dheer yahay ha noqdaan waa isla mid mar walbaba tusaale ahaan imaamkii asaaba ka horreeyaba imaamkii asagoo taaganoo faatixadii akhrisanaya isagu intuu faatixadii boobsiiyey ma'muum uu ahaa waa rukuucay samica allaahu liman xamidahu yiri welina imaamkii wuxuu u taagan yahay faatixadii laba rugniyo kala hor salaaddiisi waa baatil salaaddiisii baatil waa bigayri cudrin hadduusan cudurdaar lahayn cudurdaar hadduusan lahayn wataqadumi calaa imaamihi imaamkiisuu ka hormaray birugnayni laba rugniyo kala hormaray labadaas rugniyo ficliyeyni ficil loo nisbeeyey watakhallufi gadaalmariday ku buri bihimaa labada rugni uu la gadaal maray bigayri cudrin cudurdaar la'aan uu laba rugni la gadaal maray laba rugniyuu la gadaal maray bigayri cudrin oo yacni labada rugni haddii lala hormarana salaaddu waa ku buri haddii lala gadaal marana waa sidoo kale ama han dheeraadaan ama yaysan dheeraan labada rugni maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiis bukhaari wuxuu ahaa amaa yakhshaa axadukum qofkiin ka cabsan maayo miya idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u soo qaado walimaamu saajid imaamkiioo sujuudsan haddaad adigu madaxaagii kor u soo qaadid an yuxawila allaahu ra'sahu ra'sa ximaar inuu madaxaaga ilaahay u bedelo madax dameer ka cabsan maysid miya marka xataa hal rugni waa xaaraan salaadduba yaysan ku burine hal rugni xataa salaaddii imaamkiioo sujuudsan ayaad madaxaagii adigu kor u soo qaada waa xaaraam hal rugni laakiin salaadda kuma burayso laakiin xaaraamaad ku dhacda xadiiska bukhaari wuxuu tilmaamaya soo ka cabsan maysid in madaxaaga madax dameer ilaahay u bedelo subxaanahu watacaala watakhallufi gadaalmarid ay salaaddu ku buri bihimaa biruknayn laba rugni oo ficliyeyn ah oo taamayn ah walow hayra dawiilayn iyoysama dheerdheeraan hadday doonto laba rugni oo imaamkii kala gadaal maray bigayri cudrin cudurdaar la'aan ayuu kala gadaal maray ka an rakaca alimaamu imaamkii waa rukuucsan yahay wactadala imaamkii samica allaahu uu yidhi wahawaa lisujuud imaamkii sujuuduu usii hoobtay wain kaana ila alqiyaami aqraba istaaggaba ha u dhowaado imaamku yahy walma'muumu qaa'im ma'muumkiina waa taagan yahay faatixadii weli uu ku mashquulsan yahay waa iska taagan yahay imaamkii waa rukuucay samica allaahu yidhi sujuuduu usii socdaa dee laba rugni aad kala galaadaad martay imaamkaagii salaadaadii marka baatil wey bikayri cudrin la yidhi maxaa baxay cudurdaar la'aan lagala gadaal maro ama haddii cudurdaar uu jiro maalan cudurdaarka waxaa ka mid a ka an kaana badii'a alqiraa'a qofku waa carab culus yahay abuuris ahaan waa carab culus yahayo faatixadii iyo muddo dheer uu ku daahay imaamkiina waa carab fududahay faatixadii intuu akhristoo rukuucay oo samic allahu yidhi sujuuddii usii socdaa isaguna weli wuxuu la taagan yahay faatixadii oo carabkiisa culus carab culaysku marka waa cudurdaar hadduu khilqi yahay laakiin waswaasku cudurdaar ma aha dadka qaara waxay samaynayaan waswaas dartiis bismi illaahi araxmaan bismi illaahi araxmaan bismi illaahi maanta oo dhan wuxuu isleeyahay ma shidin maanta bismi illaahi shidaa ku celcelina waswaasuu la daahay imaamkii waa rukuucay samic allahu yidhi sujuudu usii socdaa asna weli bismi illaahi ku mashquulsan yahay waa waswaas wuxuu leeyahay weli ma dhihin weli ma sixin salaaddii waa baatil ka kacwo maxaa yeele waswaasku cudurdaar ma noqdo waswaasku waxaa la rabaa inaad la dagaalanto waa shaydaan shaydaankii inaad istirsaal ku samayso ood la sii wado hawsha oo siduu rabay aad la sii wado ma ahan waa inaad la dagaalamto waswaaska haddaadan la dagaalaminna meel khatar ahoo fool xun uu ku gaarsiina meel khatar ah uu ku gaarsiina sida dadka qaarkoodba ku dhacday wuxuu dhaafiyey ragcadii hore ragcadii labaad ragcadii saddexaad imaamkiioo salaamo noqsan welina waa taagan yahay qofba meeluu ka galaa qof wuxuu ka galaa dahaarada dahaaraduu ka galaa qof wuxuu ka galaa takbiirat alixraam allahu akbar allahu akbar allah maantao dhan uu ku celceliyay qof faatixaduu ka galaa qof ataxiyaadku ka galaa qofba meesha uu isleeyahay waa ka jilacsan yahay uu ka galaa shaydaanka makaayiddiisa waa khatar badan yahay makaayiddiisa waa khatar qofka uu u fiirsanaa shaydaanka hadduu ka geli waayo dhinaca xaaraamta inuu ku booriyo oo inuu wax hado qofka uu ka diido inuu wax dilo inuu wax dhaco waxyaalaha hadduu qof ka diido wuxuu ka soo gelaa cibaadada dhexdeeda inuu ka fasaadiyo cibaadadu ka soo geli cibaadadii marka hadduu kaa soo galo oo shaydaankii waswaaskii aad ku addeecday dee waxay khatar u tahay inuu salaaddii dhammeedba ku dhaafsiiyo inuu kaa dhigo shibhulmajnuun qof waalan oo kale inuu kaa dhigo waxaa dhacday sheekh la dhihi jiray abulwafaa ibnu alcaqiil oo xambeli ahaa culammadii hore xanaabilada ka mid ahaa ninaa u yimid wuxuu yidhi sheekhow markaan salaada xirto allahu akbar waxaan is leeyahay haddana ma xihan waa ku celina allahu akbar aan leeyahay markaasuu wuxuu leeyahay id sheekhu wuxuu ku yidhi idhab canii fa anta majnuun iga tagu yidhi waa waalan tahay markaas adiga yaaba dhahaya waa xirtay haddana waxaan leeyahay hor ma aadan xihan waa xirtay haddana ma xihan waa waalantahay iga tagu yidhi majnuunaad marka waxaa weeye waswaaska waa khatar meel xun uu qofka gaarsan hadduusan intuu cusub yahay uusan iska qaban walidaalika kitaabkan la yidhaha lataa'ifu alminan alkubraa oo uu iska leeyahay sheekh cabdilwahaab ashacraani uu iska leeyahay qiso wuxuu ku sheegay qof waswaaskaas uu ku dhacay oo xagga dahaarada uu ka galay dahaaraduu ka galay dahaaraduu ka galay marka wuxuu samaynayey dharkii si kastuu u dhaqo ma aaminayo si kastuu u dhaqo wuxuu leey weli nijaastiya baaqi ku ah markii dambe shaydaankii wuxuu u qurxiyey badda bisaa kuu dahiri kartuu yidhi marka dharkiisa badduu la aadi jiray badda ayuu ku soo mayrin jiray badduu kusoo dhaqi jiray baddii markuu ku soo mayrto haddana shaydaankii ilaa qofka markuu iska arkado marba albaabuu ka sii tuura marba boholuu ka sii tuura markii dambe haddana shaydaanku wuxuu yidhi yaa xaqiijinaya inaad badda kusoo dhaqday haddana tii uu kasii shaki geliyey marka sheekh cabdilwahaab shacraani kitaabka alminan alkubraa qisada wuxuu ku sheegay markii dambe heer wuxuu gaarsiiyuu yidhi caruur badda agteeda ku cayaaraysa inuu intuu soo maro uu yidhaaho meeshan may arkayseen anoo saaka marayo dhar hinjinaya may arkayseen ula fiirso heerkuu gaarsiiyey anoo dhar wada may aragteenoo badda usii socda heerkuu gaarsiiyey fiir marka qofka shaydaanku sida talaacubka uu ka dhigto ku cayaaro wuxuu gaarsiinaya shibhulmajnuun marka dambe qof waalan oo dhaandhaan oo kale uu ka dhiga lidaalika marka maxaa la rabaa muqadamaat اlwaswasa in marka horeba aad la dagaalanto markuu bilowga kugu yahay bilowga intuu kugu yahay waxaan anigu iqiinay wadaad sidaas oo kale waswaasku uu ugu dhacay wuxuu yidhi dadka salaamtoodii aan ka shakiyu yidhi maxaa le dadku dahaaradoodii ma xaqiiqsanayo yidhi inay gacmihii iska dahireen in kale aan ka shakiyey dadki marka haddaan salaamo waa iska dhaqaahoy qof kastoon salaamo waa iska dhaqaahoy dharka aan ku tukanayona wuxuu yidhi lama maro yacni magaalada lama maree sanduuq gooniyahan ku xirta magaalada waxaan iskala maraa oo dhar aan isleeyaha ma hubtide iska soco marka waa shibul majnuun uu kaa dhigay shaydaanka haddii aadan marka hore aan iska qaban marka horena magac wuxuu kugu soo geli ixtiyaadaad samaynaya dadaal waxa aad waddoo dhan labis wuxuu u yeelaa shaati dadaal aad waddaa oo diintii aadba ku ad adag tahayo dadaal aad waddaa waxan magacaasuu kugu soo geli wtakhalufi bihima bigayri cudrin wa niyati qadci salaad salaadda goynteedoo la niyeysto ay salaadda ku buri haddaad niyeysato salaaddii inaad ka baxdo waaba ka baxdayba eber waa kugu dhammaatay salaaddii waxaad istiri isaga bax assalaamu calaykumba uma baahno assalaamu calaykum uma baahno dadka qaaraa markay yidhaahaan salaaddii isaga bax iyagoo taagan maalan waxbay ka shakinaya waxay isleeyihiin salaaddii kuma xirna marka assalaamu calaykum assalaamu calaykum leeyihin assalaamu calaykum maba loo baahnaba haddii salaaddii inaad ka baxdo aada niyeysatay waa kuu dhamaad salaadba kuma jirtidba salaadba kuma jirtid dad waxaa arkay iyagoo taagan assalaamu calaykum assalaamu calaykum allah akbar haddaan soo xihan ku dhahay haddiiba niyada ay kaa soo gashay salaaddii ka bax bis waa dhammaatay wa tacliiqi qadcihaa salaadda xidhiddeedii salaadda goynteedii goyntaas ku xiritaankeedii bishay in shay kale lagu xiro salaadda inaad goysaad shay kale kusii xirto oo maalan waxaa tidhi qofkaas masjidka hadduu soo galo salaadda waan isaga baxa qof hebel masaajidka hadduu yimaado oo masaajidka soo galo waa inaan salaadda ana ka baxo eber wey isla markaasiiba salaaddii ay baatil tahay marba haddii salaadaadiiba shay aad ku xirtay goynteedii wa taradudi ku laalaabasho fii qadcihaa qadci salaad salaadda goynteedii lagu laalaabto ay salaaddu ay ku burtaa waxyaalaha salaadda ku buraayo waxaa ka mid a salaaddii waxaad ku ku shakisay ma goysaa mise waad sii wadataa maalan adigoo gurigii jooga guriga adigoo jooga ayaa raashinkii waxaad aragtay neef kaa cunay raashin hortaada yiri neef kaa cunay waxaa is tiri salaadda ma ka baxdaa oo neefka ma ka ceshataa raashinka mise waa iska wadataa mise haddayba ku soo gashay salaaddii waa burtay eberwo ma goysaa mase haddayba ku soo gashay eberwo yacni nafsu taradud qaadic lisalaad waa mubdil lisalaad mas ma ka baxdaa maseba iyada nafteedaaba salaaddii burinaysaba marka weliba raashinku yuusan kaa khasaarine salaad kuma jirtide neefka ka cesho marba haddiiba qalbigaaga ay soo gashay salaaddii ma ka baxdaa horta ma goysaaba hadday soo gashay taradudkaas u yimid bis weeyo ku dhamma wataradudi kulaalaabasho wey fii qadcihaa qadci salaati salaadda goynteedii lagu laalaabto walidaalika hadda ka hor waxaa la sheegay ninaa raashin hortiisa yili raashin bisil ayaa hortiisa la yidhi xeero hortiisa lasoo dhigay marka atexyaadkii ugu dambeeyuu maraayo mukulaalaa markaa hilibkii ka qaadanaysa xeeradii marka atexyaadka ugu dambeeyuu ku jiraa attaxiyaatu attaxiyaatu shidkiiyuu ku adkaynaaho baasha wuxuu leeyahay canaantaa maqasho attaxiyaatu yuu leeyahy attaxiyaatu ata baasha waa dhaqaaqi weyse si kastuu shidkii ugu adkeeyey waa dhaqaaqi weyse markaasuu markii dambe gacantii intuu ku dhuftay baashii madaxeedii attaxiyaatu soo kuma dhihin wey de marba haddii attaxiyaatu soo kuma dhihin ba haduu yidhi eber waayo warkaasaa burinaya ama qalbigiisaba uu soo galay bahashan ma ka ceshataa yacni raashinka hilibka ma ka ceshataa mise waa sii wadataa hadduuba is yidhi bis markaasiba salaaddii ka burtay wallahu subxaana wa tacala